salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan saaxiibbadana dhegaysanayoow meel walba aad joogtaan waxaad ku soo duruqdaan ku soo dhowaataan hadda raadiyowga aad u daarataa barnaamijkii xiisaha iyo galgacalka lahaa kaftanka waryaasha mar kale habeen wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo meel walba aad joogtaan barnaamijku aad buu u xiiso badnaan doona caawa muddada barnaamijku caaway hawada ka baxayo waxa uu dhex mari doonaa wariyaasha ka howlgala warbaahinta raadiyo cadaado qaarkood inta badan way nala joogaan qaar ka kalena waxaan filaynaa inay dib nooga imaan doonaan barnaamijkan caaway aad uu xiiso badan yahay wariyaal badan oo hadda rugcadaaya ayaa caaway halkan isku bahaysanaya oo caaway halkan maaragtay u soo diyaargaroobay in ay dhegaystayaasha wakhti la qaataan hadde dhawariyaal hadde galabkii la arki jiray ayaa caawa la arki doonaa dhawariyaal subaxii la arki jiray ayaa haddana ayagana caawa la arki doonaa meel walba aad joogtaan habeen qurux badan habeen wanaagsan aan idin leenahay barnaamijka wariyaasha kaftanka wariyaasha ayaan saaxiibayaal mar dhow gudugali doonaa oo wariyaasha raadiyo cadaada ayuu dhex mari doonaa oo hadde ciid wanaagsan caaways dhihi doonaa heesta barnaamijka daafurka u noqonaysa ee social media daqa afar ay qaado ayaa maaragtay daafur noogu noqon doonta barnaamijka caawa kaftanka wariyaasha halkaasaan uga soo noqonayaa saaxiibayaal heestii u noqonaysay daafurka ee kaftanka wariyaasha dowrkoodana waxaa qaybaha dambe aynu sii doonnaa dhegaystayaasha ku xidhan warbaahinta raadiyo cadaado su-aashay qabaan ayay wariyaha rabaan soo weydii karaan caawe kaftanku hadda waa inoo furan yaho ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaan dhegaystayaasha iyo wariyaasha dhammaantood waxaan leeyahay habeen wanaagsan ciid mubaarak ayaan dhammaantiin idin leenahay saaxiibadana dhegaysanaya meel walba aad joogtaan habeen qurux badan habeen wanaagsan aan idin leenahay raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaratis ayaa naga dhegaysanaysaan barnaamijka wariyaal kala duwan ayaa nagala qayb qaadanaya waxaan maaragtay oo kaloo nagala qayb qaadanaya agaasimaha warbaahinta raadiyo cadaado sharmaka maxamed maxamuud oo safar gaaban ugu ambabaxay muqdisho agaasimaha ayaan marka hore jaaniskiisa siinaya oo soo dhoweynayaa agaasima sharmaka soo dhow
waa dhawahay mudana tafaftiran somale aad maxad baan idiin salaamaya adiga iyo dhammaanba howlwadeennada raadiyo cadaado waa ku faraxsanahay runtii shaqadaad u haysaa bulshada marka waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan muqdishoaan ku ciiday inkastoon jeclaa inaan idin la ciido haddana runtii maalintii labaad ee ciidda waxaan leeyahay ciid wanaagsan adinkiiyo dhammaanba shacabka reer cadaado iyo dhammaan shacabka reer galmudug meel kasta ay joogaan lacan waa antum bilkhayr waxaan rajeynayaa sanadkan sanadkiisa kale ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo kuwii acmaasha laga aqbana ilahay uu naga dhigo aad iyo aad baan idiin salaamayaa mar kale soo dhow
agaasima aadaan u dhownahay waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qiimaha badan dhegaystayaal badan oo ay jecel yihiin inay barnaamijka nagala qayb qaataan bal agaasima aan kula kaftanay kaftanku caawa furan yaha la yidhi bal agaasima muqdisho aad ku ciidaysaa degmada caawa joogtaa
ni waxaan joogaa degmada waaberi ee gobolka banaadir
degmada waaberi ee gobolka banaadir aan joogaa halkaan halkaasaan runtii deganahay marka runtii dee xamar iyo marka la fiirsho iyo gobolkeenana dee aad bay runtii farqi farqi weyn baa u dhexeeya marka caasimadda runtii dee marar badan aan ku ciiday laakiin sanadkan way iga duwaneedo xagga amniga iyo maaragtay isku socodka dadka iyo aaday uga fiicanta sanadyadii hore aan arki jirnay marka waxaan leenahay ilaahay u siyaadiyo waa salaamayaa saaxiib mar kale reer cadaado aadaan u jeclaa inaan la ciido cadaada magaaladeedii waaye runtii maaragtay ma jirto meel soomaaliya ka mid oo runtii aan ka jeclahay marka markaa saaxiib waxaan leeyahay hambalyo reer cadaadana waxaan jeedkeenaya caawa inay barnaamijkan ka faa'iidaysan doonaan oo haddee damaashaadkooda ay kusoo bandhigan doonaan oo fursada aanu siinay marka saaxiib insha allah waa mahadsantaha agaasima intaada ka bixin caaw qaas ayaa u salaamaysa haddii lagu yaraa qaas salaan caaw qaas ayaa u salaamaysaa
niyow aada mahadsan tahay soomarow waxay la tahay haddaan iraa qaasaan dadka u salaamaya waxaan ka baqayaan godob galo marka aad baan u salaamayaa dhammaan familkayga aruurtayda xaasaskayga iyo qaraabada iyo dhammaan ehelka dhan iyo saaxiibada dhan waxaan si gaara sidoo kale u salaamayaa howlwadeenada raadiyo cadaado oo adugu horeyso maaragtay dabcan dhammaantii waan salaamayaa saaxiibyaal waxaan keenayaa maaragtay runtii adugu hambalyeynaya shaqada adaga bulshada u haysaan waxaana allah subxaana watacaala ka rajeynaya inuu noo dambi dhaafo kuwa naarta laga xirayo nagu daro marka runtii dee saaxiib aad iyo aad aan u salaamaya dhammaan reer cadaado dhan iyo ehelkii qaraabada iyo dhammaantood amaya marka insha allah waxaan rajeynayaa in maaragtay iyagana halkan caawa salaantooda nagula wadaagi doonaan marka saaxiib aad iyo aadaan idiin salaamaya waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waa ku faraxsanahay shaqadaad haysaan aada mahadsantihin aada u mahadsan tahay agaasimaha warbaahinta raadiyo cadaado sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suule ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada caasimadda muqdisho qadka iskaabka muqdisho toos uga qaybgelaya barnaamijka oo kaftanka wariyaasha asaga caaway door weyn ayuu ka qaatay barnaamijkan inuu ka baxo warbaahinta raadiyo cadaad agaasi maadan kaaga mahad celinaynaa meel walba aad joogtaan akhyaare habeen wanaagsan aad leedahay warbaahintu waa raadiyo cadaado garabyo garabkayga wariyaal badan ayaa fadhiya wariyahan midigteeda fadhiya ayaan soo dhaweynaya asagaa is sheegi doono soo dhow
waa mahadsantahay cabdifitaax soomane n aada iyo aadaan ugu dhawaan barnaamijkan caawe runtii farxad weyn ayaan ii tahay inaan caawe kala qayb galo oo dhegeystayaashana farxadda ciidda halkan kula qaadano aada iyo aadaan caawa ugu faraxsanay barnaamijkan sida quruxda badan ee u socda bal magacaaga sheeg magacaaga waxaa laga yaabaa codka dadka qaar inay maqleen magacii aadan sheegin magacaaga magacayga runtii cabdiraxmaan maxamuud maxamed ayaan la yiraahdaa xaggee ka shaqeysa raadiyo cadaan ka shaqeeya aada umahadsantay raadiyo cadaan ka shaqeysaa niyahow dadka qaar waxay maaragtay nagu xantaan wariyaha ugu da-da yar ee ka shaqeeya raadiyo cadaad inaad tahay ma dhaba wariyaha ugu da-da yar inaa way ka muuqataa dadkaygana ka muuqataa
waa kusoo dhaweynaya horta ciid wanaagsanaa ku leeyahay maanta caawo maaragtay maanta ma waxay ku ahayd maalintii koowaad ee ciidda mase waxay ku ahayd maaragtay maalintii labaad ee ciidda
runtii horta inkastoo ciidda laisku khilaafsanaa oo ciiddu laba maalmood la kala iiday runtii ani maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee ciidda aan ciido ayay maantay ahayd
waa gartay bal cabdiraxmaanow markii lagu fiiriyo aaniyo dharkaaga aada buu u nuurayaa markii aniga aan ku fiiriyey runtii waxaa is leeyahay meel baad aada maaragtay ka ballansan tahay sida aniga aan aan qabo marka balan kusoo dhawana cabdiraxmaan oo soomaaliya dhigi karo haddaad niyo caaway inaad meel u socoto waaba caddaysatay balan niyo cabdiraxmaan maa nala wadaagtid aftaaxow runtii horta inaa saas iisii gaasha waa laga roon yahay laakiin anoo caawa meel aan u socdo oo idaacadda haddaan dan ka tago xaafadayda ahay ma jirto cabdiraxmaan oo kula kaftabe waxaan kaa rabaa maalintii koowaad ee ciiday kuu tahay shalay maadan ciidin dadka ciida kamaada ka mid maad ahayn bal cabdiraxmaanow salaan markii la yidhaahdo dadku inta badan qof walba waa salaamaha u leeyahay bal adiga inta saa salaantid caawa jaanis aad haysata cabdiraxmaanow aad maaragtay uga faa'iidaysan karto qofkii aan ku maqli karin xitaa waa laga yaabaa inuu ku maqli doono hadhow bal haya cabdiraxmaanow cabditaaxow maanta horta waa waa iiday intaan salaami lahaa hore usoo salaama dab markaa xaggan salaanta uga dirano macaan aabbahay macaan iyo dhammaan faamilkayga adoo ah soomane iyo sidoo kale bahda kale ee raadiyo cadaado aan salaama laakiin anigu wax kaloo caawo qaas iyo meel kale sii gela ma jirto cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow nin godob xagelin haddeer haddeer aad u jeedana godob geli doonto haddeer godob xagelin cabdiraxmaanow cabdiraxmaan hadda dadka ayagoo yaryaray waxooda haddeer dhinac ka samaystaan cabdiraxmaan marka godob xagelin hadda waxaa laga yaabaa adhow in lagu aadayo lagu yidhaahdo nin cawda cabdiraxmaanow caawdhan waa ku dhegaysanaya dhegtii xanuuntay saan kugu dhegaysanaya imaada salaamin cabdiraxmaan waxaa ii salaami weyda in lagu yidhaahdo taas godobay kugu tahan isleeyahay hay cabdiraxmaan maba jirto soo maaha waa ka yarta waa ka yara aada aga yara haye cabdiraxmaan weli ma isku dayda horta kaftanku waa furan yahay caawn weli ma isku dayda adiga hanta aniga runtii weli weli horta iskuma digin in hadda kabacdi galo maahana howlahaasi weli ma
haye cabdiraxmaanow bal maanta xagee kusoo ciiday maanta cadaadaan ku iiday cadaada hadda waa weyn tahay ma xaafadaa ku iiday ma magaalada gees uga soo iiday booqasho xaggee ku tagta adiga meesha kugu kugu fogeedo booqasho maanta ku tagta xaggee meesha iigu fogeedo booqasho ku taga waxay ahayd laan weynna waa ku tago faamilkayga aaday cadaado dhexdeedana waa ku iiday haddana raadiyo cadaada imid raadiyo cadaadaa timid caaway meerooyin badan waxaa tiri waa soo booqda maanta dad hadda waxaaniyo dadka qaara salaanta lala kara gaarin oo salaanta waxaa laga yaabaa inaad qaar yarka adniyo dadka inay luudaa laga yaaba qaar inay luudaa laga yaaba balan kugu celiya mar kale ma ilooyin weli ma ilooyin intaa xasuusta intaa xasuusta waa salaamta waxaa dhammaantood saaxiibadayna waxaan leeyahay intii taqaanana iyo ama codkii taqaana waa salaam
laakiin cabdiraxmaan oo caawa qaas waxa u salaamaysid ma jiraan oo wanig waa is yaraynaysa caawa soo maro qaaska igu soo celcelid laakiin anugu weli ma gaaro jawaabta waa saas waa ka yartaa ka yar waa kugu soo noqon doona cabdiraxmaan mar kale waa kugu soo noqon doona dhegeystayaal waxaad weli dhegeysaneysaan barnaamijka kaftanka wariyaasha dowrkooda qaybaha dambe waxaan siinaynaa dhegeystayaasha ku xiran warbaahinta raadiyo cadaada oo waryahay rabaan su-aal shay rabaan waa soo weydiin karaan oo kaftan ah oo ay soo weydiin karaan baan leeyahay meel walba aad joogtaan akhyaara habeen wanaagsan aad leeyahay raadiyo cadaado siddeetan iyo sideed iyo bishan magaraatiis ayuu idinkaga maanay wariyaal dhowra ayaa barnaamijka ayaa maaragtay stuudica oo ay xaadir ku ah oo jecel inay ka qayb qaataan wariyaashu ma yaro caawa joogo maaragtay stuudiyaha laakiinse qaar ayaa ka maqan warbaahinta oo maaragtay howlo ku maqan laakiinse waxaan filaynaa inay dib nooga imaan doonaan sidaan rajeynayno barnaamijkuna waa kaftanka wariyaasha warbaahintu waa raadiyo cadaado siddeetan iyo sideed dhibic shan migratis halka dhuuse marqeeb deegaanada hoos yimaadaan naga dhegaysanaysaa siddeetan iyo siddeed dhibic beri magaratis wariyaha ku xiga ee cabdiraxmaan geeska ka sii xiga ayaan jaaniskiisa siinayaa soo dhow walaalo
waa dhawaa abdiftaaxow aada u mahadsantaa barnaamijkan xiisaha le inaan kasoo qayb galo oo ku faraxsanahay
shacayb waa ku soo dhaweynayaa shacayb aan igulaha malayna
shucayb cali cabdulla shacayb wahbe wanaagsanaa kule walaalkee waa ku soo dhaweynaya wariyaha ka tirsan warbaahinta raafi cadaada shacayb waa soo dhawow habeen wanaagsanaa ku leeyahay mar kale waa ku dhawaa cabdiftaaxow
bal nihow shacayb oo caaway cabdiraxmaan horta isagu wixiis waa cadaystay adiga ku soo dhaweynaya nihow adigana ma da-yarta mase waxaa tahay dadka qaybaha koraan kugu tiriya adig niw daayartaa kamid a daayarta ugu tirin daayarta ugu tirin ni abde shacayb hadda maqibaa kore kugu tiriyo daadi yar aho qof walba hata xitaa aniga waxaan xasuustaa dhegaysiyaal aad haddii aad maaragtay codkooda aad qiyaasto labaatan aan ka yarayn markay barnaamij ka qayb qaadanayaan dhahaya adiftaax toban sanaan jirna annaga niyo xaggaa noo weyneynaysaa shacayb dadkaasoo kale waxay ugu naqan soo dhow ماما عبد الفتاح انا هاد وجه داوم ولا انا يرى كم تاع
هي استاش على شيء انا انا يرى هي انا وحس قارن بل سودو مركله ما انت عيد وناكسن اكل هاي ما انت عيد افلا وعيد عيد وناكسن عيد لمده بل ما ما انت ما انت كواد عيد مثلا ما ما انت لبعض عيدو maalintii labadaa ciido ha shala waa ciido shala ciido ani cabdiraxmaan waaba ka roonta cabdiraxmaan wuxuu leeyahy maanta bisa aniga aniga maanta bisaan ciiday uu yidhi nin cabdiraxmaan oo meelooyin badan xitaa waa tagu yidhi bal adiga maalintii labaad ay kuu tahay waa kusoo dhaweynaya bal haye xagee booqota maanta
niw meelna ma booqo magaalada iska dhex joogjoogo maanta oo dhan meel meel gaar oo tagta ma jira shacibo gaar aad taga ma joog ma jirto magaaladaas ka joogjoogay haddana raadiyo cadaad joogaa haddana raadiyo cadaad ku sugan tahay waa kaa mahadcelinayaa mar kale waqtigiina qiimaha badan wariyaasha kala duwan oo caawa xaadir kusoo noqda halkan waxaan idinkaga mahadcelinaynaa waqti aad wax oo maaragtay u qiimo badan ayaad soo geliseen si aad maaragtay dhegeystayaasha aad u qancisaan haye shacaybo mar kale ku soo dhaweynayaa waxaan ku leeyahay bal salaan caaw salaan bal intaa noo hoys soo daa
dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan waa salaamayaa dadka soomaaliyeed dadka reer galmudug dadka reer cadaado wariyaasha raadiyo cadaado dhammaan waa salaamayaa familkay waa salaamayaa hooyaday macaan aabey macaan dhammaantu waa salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa dhegeystayaasha dhegta nagu haya dhammaantiin waa salaamintihiin ciid wanaagsan كل عام وانتم بخير
sanadkan sanadkiisa kale barwaaqee bash bash ee baxnuu gaarsiiyo bal haye intaana shacayba kaa tegin bal niyo caaw qaas qaaska haddaad intaad dad soo salaanto aan filayna kaa qaadeen niyo hadda shacayba qaaska iska rabniyo godob ha gelin cabdiraxmaan warkiis waa cadaysa laakiin aduu godob ha gelin soo dhow war cabdifitaax gudma u dhex ridi rabtaa saa muu gaarna aniga saan gudka ugu rida aniga waa kuu sheegay haddeer baadhow intayda lagu eedaylaa lagu dhihi lahaa niyo caaw dhanni waa dhegtaa ku waayaniyo caaway maada salaamin walaalo xaaga dhacaniyo ma isbedeshe inta lagu dhihi lahaa nianu haddeer jaanis aa haysataan ku leeyahay niyo maynaa gaarin adag kaa sugeynaa caaw qaaska anigu maynaa gaarin marka adag kaa sugeynaa waa yarta waa yar aniga niyo niyo hadda niyo shacaybow hadduu qof walba hadduu yidhaa waa yara xaalad u moodaaba dadka dhan dhegeystayaashuna hadhow xiliyan waa yara markii la yidhahdo bal caaw yaa salaami doontaa haye bal niyo aan kaaga mahad celiyay shacaybow bal qaaskaas niyo iska reebaan ku dhahay weli jaanisaan kusii siin aniga weli aad intuusa fursadda kusoo marin fursaddii kusoo marto aan filaa inaysan mar labaad kugu soo noqon doonin laakiinse jaanisaan kusiina shacab yarow bal waxaan ku leeyahay caaw niyo qaas qaaska iska reeb niyo cabdifitaax shacab yaro igu heedaa قاسن سلانة إلى ما كان هذا شعر يروح نقول له يروح نقول إلى سلاميس سلاميس أوجع سلاس أقول له
شعر يروح إلى قاسم كان كده عبدتاه هذه أنقول لك أفتح هذه عبد الرحمن يوين أسلان أنا عبد الرحمن أنا كوين عبد الرحمن كوين عبد الرحمن سلامتي مركب والله وأبي شيء زين كوين تايم ما بس horta ma isku dayda horta aan kula kaftami jacayl weli wax la yara horta wax ma noogu sheegi kartaa xididkaas jecel yar ma igu yaala umalaahaysa
aye xididkaas kuma yaano
xididka jecel yar iguma yaala umalaahani
xididka jecel yar shacab kuma yaalo iguma yaala umalaahani oo shacab niyo maxaa istirniyo maxaa maxaa maxaa dareentay
waxaana ma dareemina
balaye shacayb waxiidkaas waxaad tiri uma yaallo sababta kugu ool waa maxay timi dadkan dadka kale waa ku yaallaa waxoodu waa caddaysanayaa haye
xilligan kabacdi inuu soo baxa sugaa insha allah xilligan kabacdi ku sugaana xilligan kabacdi sugaysaa laakiin haddeer maad arag bani wuxuu yahay shacayb aad amaadsanta kaa mahadcelinaya waqtigaada qiimaha badan aad noo soo hortay mar kalen kugu soo noqon doonaa fuada dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijka kaftanka wariyaasha radio cadaadana oo idinkaga imaanaya siddeetan iyo siddeed dhibic shan megratis cadaado deegaanada hoos yimaada f m taas ayaad naga maqal dhegaysataan halka dhuusamareeb deegaanada hoos yimaado aad naga maqal dhegaysataa siddeetan iyo siddeed dhibic bir megratis adduunka oo dhan aalada timinta live streamka barnaamijkuna waa barnaamijka kaftanka wariyaasha wanaagsan waxaa naga soo wici kartaan furaha waa lix toban iyo lix eber lix toban ayaad barnaamijka caawa qayb uga soo haa kartaa furuhu waa lix toban iyo lix eber lix toban ayaad barnaamijka qayb uga soo haa kartaa ciid wanaagsan ayaad ileenahay kullu caawa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa kale barwaaqay bashbash iyo caafimaad allah nagu gaarsiiyo allahna naga aqbalo furaha waa lix toban iyo lix eber lix toban ayaad barnaamijka caawa qayb uga soo haa kartaa wariyaal dhowra weli oo weli stuudiya ila fadhiya laakiinse dowrkooda waa sii doonaa dhegeystayaasha inta badan laakiin dowrka siinaynaa si wariyahay rabaan ay su-aashii rabaa usoo weydiiyaan kaftan waa caawo wariyaasha ayuu qaas u yahay barnaamijkan wicitaanka halo walaal soo dhow magacaaga walaalo magacaaga fartuun hagee joogtaa magaalada waa kusoo dhaweynayaa haye haye caawa barnaamij maxaa kusoo talagashay barnaamijka caawa maxaa kusoo talagashay kabtanka wariyaasha aadaan uga xumahay dhegeystahaas waxaan filayaa inuusan weli la socon soo dib ka soo qabtaan ku leeyahay furaha waa lix toban iyo lix eber lix toban ayaad barnaamijka caawa qayb uga soo haa kartaan saaxiibayaal wariyaasha warbaahinta raadiyo cadaada ka howlgalaya caaway barnaamijkan gaar u yahay kaftanka wariyaasha aweeye dhegeystayaal dhowra jaalweli inay ka qayb qaataan janis cayaad caawa heshaayaan isleeyahay halo soo dhowo halo dhegeyste soo dhowo walaalo magacaago iyo goobta cabdinaasir miyax cabdinaasir habeen wanaagsan qadka telefoonka ka go-ay kan xiga balanjaaniskiisa siiyo halo soo dhow walaalo magaca iyo goobta saacadihay habeen wanaagsan barnaamijka waa la socotaa haye soo dhow haye haye ciid wanaagsanaa ku leenaha haye haye barnaamijka caawa kaftanka wariyaasha waa dhegeysanaysa soo ma haye bal wariyaha su-aal weydii leed wariyaha su-aal weydii leed caawa
warwaryaasha waxba ma weydiinayo laakiin dhammaantood waan salaamayaa shaqadaha raajicaa dhan waan salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed dhan waan salaamayaa ahaan ummadda kaa cadaado meeshaa galmudug waan salaamayaa sidoo kale anaasimaa raacadda raajica cadaado waan salaamayaa sharmaarke adigoo adisax waan ku salaamayaa qolka damilkayga dhammaantoodna waan salaamayaa dhammaanteen waa kaa qaadnay waxaan filaa intaa intaa salaantana mid ka qurux badan inay hawada kuu soo mari doonaan barnaamijkuna waa kaftanka wariyaasha warbaahinta waa raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed iyo shan magaratis ayaad naga dhegaysanaysaan halka dhuusamareeb deegaanada hoos imaadan aad ka maqal dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic bir magaratis wicitaanka balanjaaniska siiyo hadhadhow soo dhow magacaaga liibaan habeen wanaagsan barnaamijka oo la socotaa haye soo dhow ciid la mid ah liibaano caawa wariyaha su-aal weydiilaad miyaa jira liibaanaado liibaano bal salaantaada haye yaa kaloo salaamaysa jaanisaad heshay bal haddaadan wariye su-aal weydiinan waxaad maaragtay yaa salaamaysa caaw liibaan aada umahadsanta waa kaa mahadcelinayna anaaga cudanaada barnaamijka qaybogaad furaha waa lix toban iyo lix biir iyo toban ayaad barnaamijka caawa qayb uga soo haan kartaan khiyaarta aynu jecelnahayo dhegeystayaasha laantiin barnaamijkan maxaas leeya ma soco lahayn waa barnaamijka ciid wanaagsan dhegeystayaasha wariyaasha ayuu maaragtay gaar u yahay barnaamijkan oo ciid wanaagsan is yidhaahda meel walba joogtaan akhiyaaray habeen wanaagsan wicitaanka halo soo dhow walaalo ikraan habeen wanaagsan barnaamijka waa dhegeysanaysay haye caaway soo dhow mhm yaa salaamaysaa mhm mhm mhm aada umahadsantaa waa kaa qaado walaal qaali ah xanaanka cabdoonaada barnaamijka qayb ogaadna waa kaaga mahad celinayaa barnaamijku waa barnaamijka kaftanka wariyaasha raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaratis ayaad dhegaysanaysaan halka dhuusamareeb deegaanada hoos himaadan aad naga maqal dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic bir magaratis adduunka oo dhan aalada tabinta laafisreemka wicitaanka ayaan jaaniska siinayaa hale hale soo dhow haye soo dhow aadan uga xumahay walaalkaas waxaan filayaa in barnaamijka uu ka qayb qaatay soo noqodo nabad ayaa ku leeyahay si aad barnaamijka qayb uga ahaato furuu waa lix toban iyo lix habeen lix toban ayaad barnaamijka caawa qayb uga ahaan kartaa wicitaanka ayaan doorkooda weli siinayaa halo dhegeyste calaykum salaam raxmat soo dhowo soo dhowo walaal magacaaga iyo goobtaa naga soo hayso
maymuun oo joogtaa xaafadda bakiin malyuun miya
maymuun maymuun maymuun haba wanaagsan
adeeglamada barnaamijka ma dhegaysanaysa
fiican haye caaw su-aal miyaad qabtaa masalaan baad wadaa haye
salaama walasalaan yaa salaamaysaa
ummadda sinimees ka joogaan hooyadii aduu warayaan iyo wariyaashaa madeeda
aad baa umahadsantaa walaal qaali ah annaguna waa kaa qaadnanoo ka wakiila wicitaanka weli jaan iska siinayaa halo soo dhawla aadan gacmaaqadka telefoonka ka go-ay soo noqoado nabad ayaa ku leeyahay barnaamijku waa barnaamijka kaftanka wariyaasha warbaahintuna waa raadio cadaabo siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaratis ayaad naga dhagaysanaysaan halka dhuusa mareeb deegaanada hoos yimaada aad naga maqal dhagaysataan siddeetan iyo siddeed dhibic ber magaratis wicitaanka halew soo dhawo walaal magaca ku cel walaalo haye barnaamijka waa la socotaa haye waa kusoo dhaweynaya haddaad la socotay su-aal miyaa qabta caawa aniga cabdifitaax ahaana haye aada maasanta hay waa kaga mahad celinayaa haye bal cabdiramanay
cabdifitaaxow horta hadeer dhegeystihii hadda ugu dambeeyey horta wax na soo garasiiyey caawa annaka waa nagu tumayde waxaana la soo garasiiyey haddana qaas horta kugu bilaabi maaye horta soo dhawow horta barnaamijka caawa horta adaa yir waa qaba annakaa nagu tumatay wax badanna caawa annagoo kugu tuman waa rajeeyeynaa horta imise sana jiraad
horta da-da haddaad iga bilowday aada maasanta horta cabdiraxmaan adiga shacaab dhammaan wariyaasha kala duwan caawa stuudiga ila fadhiyo horta waan idinkaga mahad celinaa aniga haddii ay tiri misaa jirta aniga labaatan sanaa jira may sireha ani sirhimida labaatana jirta way ka muuqataa waa iida maanta waa iid shalay maanta kugu wareemsa shalay shalay shalay aniga ciid maantana waa ku darto keliya maanta ugu horreyn waxaan kaa rabaa yaa salaamaysaa caawa halkan ka salaamaysaa salaan u dirada horta aada mahadsantaha cabdiraxmaan aniga waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta oo dhan waxaan kaloo salaamayaa aabahey macaane cabdulaahi dhoore waxaan kaloo salaamayaa hooyaday caasho cumar waxaan kaloo salaamayaa curadaydaaan jecel lahay ikhlaas cabdiftaax runtii intaasaan salaamayaa iyo asxaabta maqalkayga muuqiga intaba taqaan dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam antum bikheer
cabdifitaax su-aal kale hadaan ku weydiiyo iska bulo miyaa tumsaxa asal aniga soomaa nin anigu meel dhaxaan taagana meel dhexe aniga cabdiraxmaanow labada dhinac bua qofku meel dhex wuu istaagi karaa aniga marka aniga meelaha dhexaygafiyorta qaas haddii la yiraahdo nin qaasku waa iska fara badnaan karaa laakiinse aniga qaas haddii la yiraahdo dhegaystayaasha dhan oo ku xiranayagaaba qaas hadda ayagiiaan mar walba ayagaan u shaqeeya moogta aniga ayagaan u shaqeeya mar walba oo in badan waqtiga u soo gelinaa si ay macluumaadka iyo wararka iyo barnaamijyada ka baxaya ay u dhageystaan waqtigaan gelinaa waqti badana nooga baxa sidaas darteed marka ayaga caaw qaaska iska siinayaa oo u salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiin kulla caam antum bikeyr runtii waxaan filayaa sanadkan sanadkiisa kale barwaaqay bashbash iyo caafimaad inaan ku gaari doonno ha ha aniga si qaas haddii la yirahdo cabdiraxmaan adaan kuu salaamaya qaas kale haddii ay sii weydiida adaan kuu salaama qaas oo aan ku leeyahay runtii shaqa adagaad haysa shaqadaada waxaan ku leeyahay siibad dhanka kale shacayb asagana sidoo kale waxaan leeyahay shaqada aad warbaahinta ka hayso maarad sii laba jibaar runtii waxaan filayaa inaad guulayso doontaan oo aad maaragtay heer sarena aad ka gaari doontaan intaasanigu mayaan wada cidlaa ma diro cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow nin markii aniga cabdiraxmaan horta wax lama gambado waxaan sheegaya waa sheega aniga laakiin inaa war war ma qarqariyo soomaalida wax ku maamaadaa wax la qari quran baa ku jira marka aniga intaa waxa qari lahaa waxaan ka jecla inaan sheego marka runtii aadan ugu faraxsanahay ina caawa barnaamijkan kasoo dhex muuqdo waqti badan aan gelino hal saac uu socon doono dhegeystayaasha doorkooda siino runtii dhammaantood waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeen cudoon habeen qurux badana dhammaantiin leeyahay runtii waan uga mahad celinaynaa dhegeystayaasha mar walba ku xiran warbaahinta raadiyo cadaado runtii waxaan is leeyahay caawa habeen farxadeed waaye way noogu duwantahay habeenada waxaan leeyahay ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير runtii waxaa laga yaabaa sanadkan sanadkiisa kale ciddii gaarto alla gaarsiiya ayaa gaari karta laakiinse waxaan isleeyahay wakti badan baa ka sokeeya runtii saddex su-aal kale daan weydiiyey cawada ma dhegeystayaashaa sii doona cawada hadaa meel cidlaa nugu dirtay aan dhanka saxaafadda iyo sidoo kale aan u nimaano adig kormaa kuugu horeed oo saxaafad kusoo biirtay
horta aad mahadsan tahay aniga saxaafad marka ay tiraado saxaafad aniga waxaa igu horeysay oo aynu aan kusoo biiray sanadkee sanadkii laba kun sideed iyo tobankii bishii novembar ayaan maaragtay saxaafad kusoo biiray ku qorata taariikhda waxay qorantaa maalintiina xitaa warkii ugu horreeya oo aan akhriyo waa xasuustaa macaanaya ima qorno waa laakiin maskaxdan ku haystaa maskaxda ku haysata ma iloobi ma bilaabayaba aniga yaraantaydiine saxaafadda aadaan u jeclaayo inaan maarata mar wariye noqdo xitaa waxaan xasuustaa aniga mid yar kaloo aynu saaxiibanahay inaan xayisiin samaynay meelooyin xayisiinay jacayl aan u qaba darteed marka annaga waynu soo martaa soo kale idaacadda ugu horreyda ka howlgashatay
runtii idaacadda ugu horreeyaan ka howlgalaa midda caawaan kaala hadlayo waxaa la yidhahdaa radiyo cadaado siddeetan sideed waa idaacaddii fududeysay inaan maaragtay codkayga meel sare gaaro inaan weriye noqdo idaacaddii maqti oo jaanis ii siiso waaye runtii waxaana kusoo biiray isla ayada maalinimo ugu horreeya kusoo gacan qabta mataqaan oo idaacadda kuu fududee agaasimaha kasokow wax ku baro adigu kusoo gacan qabta idaacadda inaa ka hadi horta aada umahadsan tahay markii aniga xaggan imaanaya wariyaal kala duwan oo badan baa idaacadda joogay oo aan yarayn runtii maalmihii hore horta qof i garab qaba ay sheegayda qof wax itusaaya ma jirin runtii intaas kadib adiga wakti oo maaragtay maalmo markaan joogay waxaa ma og tahay markaad kusoo biirto waxay kaa rabaan dulqaad iyo samir badan nin la yidhaahdo warduur waxa geli jira jile jaamac jile runtii aadaan u salaamaya saaxiibkay runtii wuxuu ka mid ahaa dadka igu garab qabtay inaan war tibiyo aan maaragtay war aan ta aqriyo idaacaddu ka baxo ninkii garab igu siiye uu ka mid ahaa dadka igu siiye waan uga mahad celinaya runtii waxaan filayaa inuu wacdaado joogo uuna maqli doono marka aniga sidaas horta maara saxaafadaydu ahayd
laba kun toban iyo sideed ilaa caaw raadio cadaada ka shaqeeyay maya an ree cadaadu waan ka tegey idaacado kale xitaa waata magaalada ku yaala codka gobolada dhexe idaacad leedah oo isla deegaanka ku taalla ayadana waa ka shaqeeyey runtii ayaan baan in badan ah horta ka shaqeeyey waan ka tegey ayada waxaan horta afwan ayaan kaa hordheen mid kaloo xamar oo ku taalla ayaan ayaan joogay yar laakiin markii haddii ugu dambeysay codka la dhaxaan ayaan hadda dhow ka shaqayn jiray kadib waan kasoo tegey mar kale waxaan kusoo noqday warbaahintii aan ku shaqada bartay oo aan maarata saxaafadeeda ka bilaab ayadii aan kusoo noqday caawa ayadii aan jooga waa ka adaa mudan oo kaaga mahad celinaya hanaanka coddoon su-aalahaas maxaan filaa in dhegeystayaal oo rabay in ay ka faa'iidaysteen furuhu waa lix toban iyo lix bire toban ayaa barnaamijka qayb uga ahaa karta Bye. mar kale habeen wanaagsan raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magratis ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaasha ayaan dowrkooda siinayaa wicitaanka halo soo dhow walaalo magacay goobta nicim nashaad habeen wanaagsan walaalo soo dhowow mhm waa kaftanka wariyaasha warbaahinta raadiyo cadaado ka baxa maaragta ciidaha waa maaragta wariyaasha u dhexeeya wariyaha arabtaas waa la weydii kartaa soo dhow aada umahadsanta walaashay waa kaa mahadcelinaa anaanka cudunad barnaamijka qayb ogaad xanan fariidi gabadhaas joogtaa soo noqoado nabada ayaa ku leeya kaftanka wariyaasha oo ah siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaratis halka dhuusa mareeb deegaanada hoos yimaada aad ka dhagaysataa siddeetan iyo siddeed dhibic eber magaratis wixitaanka halo halo halo dhegeyste magacay goobta walaalo maxamedow habeen wanaagsan barnaamijka wala qabtaa haye aa maxaan caawa barnaamijka haddaa la socotay oo dhegaysanaysay haye shacaada weydiinaysaa intuu jiro bismiyaa rabtaa aada u mahadsan yahay shacaabaa su-aal lasoo weydiiyey shacaaba waa kusoo dhaweynaya mhm
waa dhowaa cabdifataaxow dhegeystaas aad iyo aad aan mahadsan yahay da-eeda haddaa u sheego aan shan iyo toban sano ka weynaya malaa shan iyo toban bisa lix iyo tobana jiraa lix iyo tobanaa jirtaa aada maadsantaa kaa mahadcelinaynaa hanaanka cuddoonada barnaamijka qayb ogaadiyo su-aasha sidii lagu weydiyo aad uga jawaabto kaa mahadcelinaynaa meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyo cadaadan aad dhegaysanaysaan barnaamijkuna waa barnaamijka kaftanka wariyaasha raadiyo cadaadan ayuu idinkaga imaanayaa halo dhegeysto calaykum salaam raxma hodan aan kaaga mahadcelinaynaa walaashay waxbay wanaagsan aan ku leeyahay soo dhowo
okay habeen nimada oo dhan wanaagsan marka aayadda waxaan su-aalo iyo dabcan salaamta ku soo talasay bal bal salaanta noogu hormar in su-aasha waxaa noo dambaysa marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay cid wanaagsan allah sanadkan sanadkii katayo wanaag iyo caafimaad iyo nabadgeda loo gaarsiyo sidoo kale waxaan salaamayaa meesha qaalaha raadiyo cadaada وجاء السلام يا رسولنا على غيرك وشمعك محمد مسؤول على يبي الأسئلة ورانك التجارة في كلامي رسولة كلا كان بليو حاضر يا ورانك وراشي وعلت أرس من كل أعي بيان كتب لا وراشي كتب أعلي وراشي الله يسكن حظه
soo dhaweynaynaa su-aalahaag
أخرت الدين لما واحد أنا توقع بسنة ثانية بحدي ما يقبل لكن ما يسمع كنت أنا كيف تسلمني kaa qaado ilaashay waa su-aasha su-aalaha maaragtay waan raaci doonaa laba dhegeysaan siinayaa kadib waan maaragtay waxaan filaya in laga jawaabi doono wicitaanka halo wicitaanka ayaan jaaniska siinaya dhegeystayaal furaha lix toban iyo lix birra toban ee barnaamijka qayb uga soo karta qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka maaragtay kaftanka wariyaasha warbaahinta raadiyo cadaada ayaad dhegeysanaysaan oo idaacadda raadiyo cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan magratisna wuu idinkaga imaanayaa wicitaanka ayaan jaaniskiisa siinaya halo halo soo dhowo magacay goobta walaal magacaaga sacdiya habeen wanaagsan barnaamijku waa dhegaysanaysa haye haye haddaad dhegaysanaysa gudagal yaa salaamaysaa yaa su haye su-aashu haye soo dhowe waa soo dhaweynayna cabdiraxmaan daadiisaa la rabaa sidaasaa rabtaa inaa ogaato waa maadsantaha adiga kaa mahadcelinaa hanaanka cudoon aad barnaamijka qayb uga ahayd hal dhiga halka nageysaan ka hormarinaya kadib su-aalahaas waxaan filaya in laga jawaabi doono wicitaanka alo aadanaga waxmaa dhegeystaas qadka telefoonka ka go-ay waxaan kusoo noqonayaa cabdiraxmaan maxamuud intaanan aanan siin jaaniskiisa shacayb ayaan markale dib ugu noqonayaa shacayb soo dhow
waa dhowaa cabdiftaax su-aashii igu celi ma fahmiya aha shacayba waxaa lagu soo weydiiyey waxaa lagu yidhi shacayba niyo waa qaan ma lix iyo toban waa lagu qaangaaraa niyow micnaha waa adiga dhahay waa yarahaye ma cadaysatidaa lagu yidhi warkaadu tiraa shabaqyaa daadsan sidaas warkaad maba cadaysatidaa lagu yidhi soo dhow
ما ما هرت وحشة وقلي هرت من جناع دفتاها اها أنا هرت قنقر وصح سفعا لكن وحشة وقلي من جنان اها شبق آه لكن شبق مجرو لكن مجر مهم.
مجر مجر مجر اها أوكا.
عبد الرحمن aan siinayaa marka la jaaniskiisa عبد الرحمن waxaan filaa su'aashaas in qofkaasi sidii loo weydiiyo عبد الرحمن oo shacab uga jawaabo عبد الرحمن soo dhawaadna cabdifatax waa mahadsantaha adiga iyo dhegeystayaasha een ku- Mm.
een ku xiraadiya een ka qayb qaadaya caawa barnaamijka een su-aasha ma fahmin igu celi عبد الرحمن waxaa lagu yiri marka hore horta waxay ku tiri gabadhu Mm.
da'daada horta noo gabadha sheeg ay soo weydiida Mhm.
Mm.
da'daada noo sheegaa lagu yiri Mm.
marka xigta waxaa lagu weydiiyey saxaafadda markaa kusoo biirtay raadihaan cadaada markaa kusoo biirtay ayaa lagu weydiiyey soo dhow een cabdifatax waa mahadsantaha indeed haddaan ku bilaabo yareen baanu toddoba iyo tobanaa jira toddoba iyo toban sanaa Ha, waa jirtaa weyn anigu aha warkaa waa cadyahaye waa cadi isgareen ma een tan kale een een saxaafadda goormaa kusoo biirtay een an intaa layga maqlayaan kusoo biiro adu bishaan bishaan kama badna een inta bilaa joogta adiga aad markaa fiirsay ha bilaan ku jooga aad aha een aha meeshaan wax ku bari jiro adiga cabdifataxa een istaadkayga ay waxay bari jireen Mm.
aadaana kaaga mahad celina caaway Mhm, een s- adaana ii fududeeyey een soo marka iyo sidoo kale agaasimaha mhm, een aadaan u mahadsantay een adun bishaana ku jira een idaacadda mhm. Aad idaacadda intaa howlgelaysa waa waa waa muddo bila ha waa muddo bila aada maasantaa kaa mahadcelina waxaan filaa su-aalahaas in laga qancay wicitaanka ayaan jaaniska siinayaa mar kale qeybihi ugu dambeeyana waynu maraynaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته shamsamaanka habeen wanaagsan walaashay ciid la mida ayaan ku leenahay waan kusoo dhaweynaynaa aha yaa salaamaysa caaw Mhm, mhm,
waxaa kala salaamayaa wariyaasha saxaafadda reer iyo xadaado
mhm,
warkad waxaan leenahay idno jid mubaarak aan leenahay noodalanukaasijiid mhm,
marka caawa qaaskii waa lasbeeni jiro marka hadii geedkaa shaqyo darsan aha dugsiga lagu xaayo haye
taala dugsiga laabajira gaariirka
haye bal adigu waxaa qaaska ma iska reebtid marka adugu haddaa adigu dadkii qaar ay qaaska iska diidayaan adigu bal shamsaay ma qaaska adigu ma iska reebtid intii ma ogtaa dadkan warkood waa cadaysteen qaarkood qaar waxay yidhahdeen inayu naga dacdubtaa shabaqyaa daadsan bal adigu qaaska iska reeb shamsaay
maani waa sabtato qaaskii haye hataa marka waa xataa
aha laakiin ma cadday kartaa
maa maya aqoonta saxaabta laakiin iyadoo waan ka salaamaya aha shabaqyaa daadsan haddaa kudhihi kartaa soo ma ah wallahi waa dhigi karaa aada aada baad u mahadsantaa walaashaa kaa mahadcelinaynaa qaybiga ugu dambeeya barnaamijka waa waxaad dhegeysanaysaan kaftanka wariyaasha warbaahinta raadiyo wacdaa barnaamijka mar kale hadduu ku dhaafo bir- habeen dambe insha allah labada iyo barka habeenimo insha allah ayaan ku soo celi doonaa oo isagoo rawaal celisa ayaa dhegeysan doontaa hadduu ku dhaafay qareexadiisa iyo kaftankiisaba hadduu ku dhaafay laba saaci bar habeen dambe insha allah ayaad dhegeysan doontaan wicitaanka ayaan jaaniska siinayaa mar kale halaalo soo dhowo walaal calaykum salaam raxmat
walaal makaan soo laabta wax nashaada habeen wanaagsan
ay habeen maqliga albiskaaho ayaa ku soo dhaweynaya
walaal waxaan salaamaya anigu waxaan wataa su-aal haye bal salaanta ku hor
walaal waxaan salaamaya ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed dembigooda loo hagaago waxaan kaga salaamaya wariyaasha meesha hagaago walaashay sicidu cali runtii cabdinaasir oo caawi ku aqal galay deegaanka bedri waa yaray
haye bal su-aashaad waa qofkee qofkaa su-aashaas weydiisa aniga cabdiftaaxa inaan hore uga jawaabo sooma laga yaabo su-aasha waxaan filayaa su-aashaas waa ay weydiiday dhegeystayaas waxaan filayaa cabdiraxmaanow su-aashaas soomahan middaas soomaana ka jawaabin intaan ku weydiiyo anigu waana ka jawaabtay labaatana inoogu sheegtay aha waka sidaasna ka raaligelin aan ka raaligelinaynaa runtii fara dhegeystahaas aadka u qiimaha badan waxaan leenahay kuniga gojar waad mahadsan tahay wicitaanka xiga ayaan jaaliska siinaya halo wacalaykum salaam raxmatullahi wabarakaatu soo dhow magaca goobta walaal nasra habeen wanaagsan barnaamijka ola socda ayaa ku soo dhaweynaya ku celi
lambarada meesha ka bilaabanaya meesha ku dhamaanaya meesha walaal
aadaa baasan tahay cabdiraxmaan bal taas ka jawaab
lambarada meesha ka bilaaba kuna dhamaan ibira ka bilaaba ibira ku dhamaan laakiin lambar qabsamaan natiijada nasiibkaaga maaha dhegeystaas waa ka raaligelinaynaa waa kaftanka wariyaasha wariyaasha radio cadaada oo ka raaligelinaa dhegeystaas inuu isku qalda barnaamijyada mooda aada u mahadsan dhegeystaas wicitaanka xigaalow soo dhaw walaal magaca goobta cali habeen wanaagsan soo dhaw barnaamijka ma dhegeysanaysaa haye bal deegaanka ku sugantaa see looga dhegeysanaya caaw haye waa ku soo dhaweynayaa haye caawa maxaan bal caawa haddaa dhegeysanaysay soo dhow
marka koowaad waxaan warsalaamayaa ummadda muslimiinta meeshay joogaan maasaddeegeeyo ama reer cadaado marka marka labaad wariyaasha waxaan salaamayaa radio cadaado ilaa amaqaabadeedii hore ilaa adigadeeda ku horeeya ilaa agaasimadooda jira waa beri dhammaantiin sharmaake dhammaantiin baa salaamayaa si fiican su-aalna waa qabaa waxaan wariyaasha waxaa waxa taalo ninka horta warkiina miyigii yaalla moogta ku celi warkiina ninka miyigii yaalla marka waxaan rabay dadkeena ardaydoore baadiyada inaad yacniyaalo la dibaan oo aad kaftanka u qabataan maadaama kaftankiina adinka wariyaasha uga dhacay si fiican aha magacaaga nugu magacaaga nugu celi
waa caliyo jooga deegaanka kaxanqo cali aada mahadsanta cali aada mahadsantaha kaa mahadcininaynaa cabdiraxmaanow dhegeystahaas wuxuu soo yiri maaragtay adinka warkiina wuxuu yidhi bannaankuba iska yaallaa inaad kaftanka u qabataan soo ma aha inuu yidhi waxay ahayd dadka miyiga degan oo aad maaragtay kaftanka ayaga looga looga dhex baxo oo ayaga jaaniskooda la siiyo bal cabdiraxmaan maxaan ugu jawaabi karnaa dhegeystayaas waxaan ugu jawaabi karnaa kulleyta asagoo riimiisa ka muuqda baadid gay riimigana haddeer barnaamijka kaftankooda looma diidin oo hadday soo wacayaan in caawa xaggaan nala jooga dhegeystayaasna aada uga faraxsanaan lahayn marka waa kaa aada maadsan tahay sidaas su-aasha sidaas aan filaya inaan ku qanci doonto wicitaanka halo calaykum salaam raxma soo dhow walaal haye haddaad su-aal qabto iyo haddaad salaan wado soo dhow waa kaa qaad walaashay si fiican
qaasna waxaan salaama walaalkii feesan oo kusuga magaalada muqdisho si fiican
qaataa inta salaantiyaag aad baa mahadsantaa aad baa mahadsantaa sidaa usoo kabto kaa mahadcelina qabii ugu dambeeya ayaan maraynaa barnaamijka mar dhawaa soo xiri doonaa kaftanka wariyaasha radio cadaadana ayuu idinkaga imaanaya wicitaanka halo
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة walaal soo dhow saaray aaladaa naga dhegaysanaysa ka fogow iska baktiiji intaasuu dhegaysaa ku dhegaysanaya jaaniska ka faa'iidayso soo dhow haye caam haye caam xamus talab haye aadaan uga xumaan dhegeystahaas qadka kuma siiyey karno farsafiqaanka wuxuu soo qadka lagu siiyey karin sababtoo ah dhegeystahaas isagaba isku mashquulsan marka qaybiga ugu dambeeyaynu marayna laba dhegeysta ayaan jaaniska siinaynaa kadib waa mar dhow aynu ismac salaamaynaynaa bal aan jaaniska siiyo wicitaanka hale halo calaykum salaam raxma xamdi habeen wanaagsan barnaamijka waa la socotaa soo dhow haye si fiican haye aduu bal aduu xamdaa qaaska iska reeb marka hadday ayagu reebi diideen bal adigi qaaska iska reeb adugu adugu bal ka fiicno qaaska iska reeb bal adugu ka fiicno ayaga haddii qaaska reebi diideen bal adugu iska reeb haye walaalkaa walaalkaa magac magac ma lahan miya muqdishuu jooga magac ma lahan sidaasaa ku salaamtay shabaqyaa daadsan sidaasaa magac lagu dhawaaqi karin aada maadsantaa kaa qaada midka qurux badan hawada waynu ku marinaynaa laba dhegeysta markaan way soo dhaaftay hal dhegeysta jaaniska siinaynaa waktiga nagu sii cariiriya halkan dhegeysto ugu dambeeya ayaan jaaniskiisa siinaynaa kadib waynu iska soo xiraynaa barnaamijka aanay ku mahadsantihiin sida aad ugu xirantihiin warbaahinta raadiyo cadaada wicitaanka hadhow calaykum salam raxma soo dhow barnaamijka la socotaa haye soo dhow yaa salaamaysa
waxaan leeyahay mid wanaagsan mid mubaarak ka hawlwadeenada warbaahinta radio cadaadow adig idin abdistaaxa qaasna waxau islaamayaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdiraxmaan kee hadde magaciisa cabdiraxmaanku waa kee
midka sidaas la jooga cabdiraxmaan maxamed haa kan ila fadhiya miya ha cabdiraxmaan aada loo salaama qaas cabdiraxmaan aan filaanu kaa qaadi doono midka qurux badan hawada ku soo mari doono saaxiibayaal guudaan caawa intaasaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo barnaamijkii kaftanka warayaasha warbaahinta radio cadaado sideetan iyo siddeed dhibic shan magaraatista wariyaal kale ayaa naga sii maqan aan idinka raaligelineynaa runtii in caawa ay dhegeystay wariyaal gaara ay maaragtay naga soo gaari waayeen saaxiibayaal waxaan filayaa in ay insha allah barnaamijka midka qurux badan ay insha allah aad mar kale maqli doontaan guudaan caawa intaasuu ku dhiga barnaamijkii ay ka qayb galayeen wariyaasha warbaahinta radio cadaada dhammaantood anigoo cabdifataax cabdulaahi ayaana tabinayey saaxiibayaal intaan barnaamijkan midka qurux badan oo ka wanaagsan ku kulmi doono waa dhammaanteen oo ah wariyaasha warbaahinta radio cadaada oo idin leh habeen wanaagsan aad ku mahadsan tihiin dhegaysiga iyo la socodka barnaamijkeena cidda barnaamijkeena dib kala soo qabsatay ciddaan ka bagan maqal qoraala soo isugu jira mar kale waxay ka daaraca karaan websayteka ciwaankiisu yahay www radio cadaada com aynu soo saari doono akhyaaray habeen wanaagsan